alxamdu lilaahi rabb اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlmursaliin nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi wasalam marka ugu horaysa dee kolley madhoweyd baan anugu soo galay maqribkii baan idinla soo tukaday golay maskaxdayduna saani uma degana laakiin kolley mawduucan mawduuc aad iyo aad u khadiira weeye si wanaagsan buuna sheekhu uga hadlay mawduucyo badan uu ka hadlay laakiin mawduucii ugu muhiimsanaa ama uu ku saabsanaydba nuxurkeeda ahaa wuxuu ahaa mawduuca quluwiga walaalayaal mawduucaas waa mawduuc aad iyo aad u khabiira waana laba qaybood qayb waa quluwi camali ah midna waa quluwi cadadi ah qaybtiisa camaliga ah waxa weeyaan waa qaybtii de wakhtigii nebigana way dhacday oo erayada qaarkood munaasabaadka uu kaga hadlaayay quluwiga markuu nahinayay wakhtigii nebiga dhacay calayhi salaatu wasalaam sidii cabdulaahi ibnu camar ibnu caas iyo wixii ka dhacay oo kale oo uu ka hadlayay waa qayb camaliya wey kaa camaliga ah anwaacdiisa waa anwaacyo badan yahay noocyo badan buu leeyahay quluwiga camaliga ahi noocyo badan buu leeyahay noocyadaa badan waxaa laga yaabaa in midka nabadgalaaba uu nagu yaryahay marka yani qofka waxaa la yidhahdaa maalan shaybaar baa la geeya waa laintee baa laga helay kanaa laga helay tubalaas baa laga helay baa tubalaas mala mid nin kastaba haddii shaybaar layna geeyo tubalaas quruwe waa in laynaga helo waa dhici kartaa kaa camaliga laakiin midda ugu midka khatarka ah midka khatarka caqadiga ah waa ka ugu maaragtay maalan ascablmasaaib ama acdammasaaib waa quluwigu marka uu caqiido noqdo wey mar hadduu caqiido noqdana waa damaar weeye wax kasta waa lagu banaysanaya wax kasta waa lagu jiidayaa lagu banaysanaya wasaail waxaa laga loo marayaa wasaail wasaail aan bannaanayn baa loo maraya shay quluwiya oo maaragtay maalan hadduu qofku ku qanco shay quluwi ku jiro caqiidiya wuxuu u soo marayaa wasaa'il aan bannaanayn oo diinteenna ku bannaanayn ayuu shayga u caqiideeyey ee quluwiu ku jiro oo diin ahaan baa laga yaaba haddii la baadho dee uba qaldan waana sidaasee dee quluwi ma noqonayo haddii aanu shayga xagga diinta ku qaldanan maba noqonaye marka ka ugu khatartani horta kaa weeye waa kuw shiikuna aad iyo aad caawa uga hadlay marka walaalayaal noocaas nooca khatarka ee caqadiga goormuu bilaabmay muxuuse ku bilaabmay nooca caqadiga ee ugu khatarsan waxa weeyaan laba qodob laba qodob oo asaasiya laba qodob ayaa u asaasiya waa labadii waa qadiyadu ugu horeysay ee dhacday taa khadiirka ahi waxay ahayd ee labada qodob ka kooban labada qodob ay asaasiga u yihiin inta kalena ay furuuc noqonayaan wixii kale ka dambeeyena ay camaliyaad maaragta la sameeyey ay noqonayso furuuc ka noqonayso waxa weeyaan xaakimka oo la gaalaysiiyo iyo dilkiisa oo la bannaysto maxay ku bilowday maxay ku bilaabantay waxay ku bilaabantay qadiyadaasu cali bin abi daalib iyo mucaawiya markay xukunka ay isku hayeen waa kii ay laba nin markii arrintii meel harisa gaadhay laba nin ay saareen abu muuse alashcari iyo camar bin caas ay yidhaahdeen labadaa nin ayaaynasooayaana soo kala xukumay marka labadii nin markii ay maaragtay xukunkii loo diray adigu xukun bay gaadheen markii iyagu soo gaadheen iyaga dhexdoosiina ay isku yar khiyaaneeyeen sida taariikhdoodi ay dhigayso oo camar bin waxay gaadheen waxay gaadheen labadoodaba labada ninba aan nidhaahno iskaga fadhiista ummadda ummadduna ciday doonto ha doorato labadaba isaguna wuxuu ka wakiilahaa ninka la yidhaahdo camar bin caas wuxuu ka wakiilahaa ama isaga uu naa'ibka ahaa oo soo dirtay ninka la odhan jiray mucaawiya abu muuse asxarina wuxuu ahaa wuxuu ka wakiilka ahaa cali bin abi daalib buu iyuu ka socdaa oo soo dhirtay marka labadoodii markay ku heshiiyeen siday dee taariikhdu dhigayso markay ku heshiiyeen ayaa wuxuu yidhi camar bin caas nin daahiyaa buu ahaa wuxuu yidhi adigaa ka horeynaya waxay ku heshiiyeen nin waliba ninkiisa yidhaahdo ana waanu xasilay labadii ninba waanu xasilay muslimiintu inay doortaan ciddii ay doortaan inay cid ay doonayaan inay doortaan labadooduna ka degaan baanu ku heshiinay aniguna ninkii aan wakiilka ka ahaa waan xasilay wuxuu ku riixay abu muuse alashari uu ku riixo yidhi adigu ku horay markii uu ka horeeyey oo uu yidhi arrintaasaanu ku heshiinay ninkii cali calina anigu aan wakiilka ka ahaana waan xasilay marka camar baa yidhi dee ummaddu la'aan mayso madax la'aan mayse dee waxa mucaawiya sii haynaya inta maaragtay mucaawiya sii haynaya arrinta maaragtay isaga anugu ma casilayn mar haddaan wax kale madax kale imkaana jirin lama casilayo halkaas halkaas baa waxa ka bee ka go'ay cali waxaa ka go'ay intaa kumaankum shabaabkii oo dhallinyaradii u badan baa ka go'ay kitaabkii ilaahay ayaad ka tagtay oo niman caqligoodii baad u xukuntantay niman bini'aadan caqligii kitaabkii ilaahay baad yaad ka tagtay oo dabeedna bini'aadan caqligii baad tidhi kaaladoonna kala xug gaal baa tahay gaal baa tahay fikrada xukaamta la gaalaysiinayo oo kitaabka ilaahay bay ka tagtay ay ka tageen horta meeshay ka soo bilaawday cali baa lagu bilaabay casharatu mubashiriinkii ahaa cali baa lagu bilaabay oo muxuu yahay cali muxuu yahay cali muxuu yahay dee waa ninkaad garanaysaan ilaa nebi maxamedna kaar uu haysto caas nin kaar ka yani waxa ka baxsan waayey alghuluw fi diini iyo takfiir waxa ka baxsan waaday cali bin cali bin abi daalib oo kaar uu siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam kaarku jannada ku gelay ba faraha kusii haysta jannadana dee gaalgeli maayo jannadana gaalgeli maayo waxay ku gaalaysa waxa weeye diinta oo aanay waxba ka fahmaynin oo xataa kaarka u haystana xataa aanay ogeyn kaarka uu haysto cali bin abi daalib oo kii jannada lagu gelayada uu haysto ayaanay xataa waxba ka ogeyn jacli waxay ka qabaan marka qodobka kale ee maaragtay ku xigaana waxa weeye ka dhashay isagana waxa weeyaan waa waa in lala dagaalamo xaakimku kitaabka ilaahay hadduu ku xukumi waado waa gaal in lala dagaalamaana waa waajib maanta labadaa qodob matubalaas baa kuwaas labadaas iyagu matubalaasmay noqonayaan maxay noqonayaan idinkaasoo xukumi doona cidda ay ku dabaqmayaan maanta iyo waxa inta ay leegyihiin idinkaasoo xukumaya billahi tawfiiq sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasallam loo diido meher